جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay siddeedda bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo in ka badan konton askari oo cadowga allaah ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maamulka riddada ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay hurinaysa dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gado maamulka gaala raaca ee jubbaland ayaa qirtay in dagaal looga qabsaday degmada beled xaawo ee gobolka gado kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo waalidiinta degmada jilib ayaa ku soo gebagaboobay gudaha degmadaas ardayda madarasada ubaya ibnu kacab ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib xaflad ka dhacday gudaha degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xaflad lagu soo gebagabaynayay fatrada koowaad laguna daafurayay fatrada labaad ee waxbarashada macadka al irshaad ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan in ka badan konton askari oo cadowga allaah ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose haddaba bayaan ka soo baxay taliska mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya xaaris cabdulqaadir dagaallo lagu jibiyey siriibiyiinta oo ka dhacay duleedka afgooye toddobada safar kun afar boqol toddoba afartan hijri dhanka kalena ku beegan kooda agosto labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ka hortegay duulaan ay ciidamada siriibiyiinta kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka degmada afgooye wilaayada islaamiga shabeellada hoose dagaalada ayaa bilowday markii ay siriibiyiinta ugandha oo ay hawada ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga weerar kusoo qaadeen deegaanka beriire si ay u dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool isbahaysiga siriibiyiinta ah ayaa duqeymo wuxuushnimaha la beegsaday guryaha dadka shacabka ah ee deegaanka beriire iyagoo burburiyey inta badan magaalada kadibna weerar dhulka ah ayay soo qaadeen iyagoo doonayay inay deegaanka qabsadaan balse waxaa dagaal toos ah kala hortegay ciidamada mujaahidiinta ee gaashaanka u ah shacabka muslimiinta dagaalada oo bilowday subaxnimadii maanta oo jimco ah ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana halkaas lagu jebiyey kufaartii duulaanka ku ahayd dadka muslimiinta iyo deegaanka beriire ee lagu maamulo shareecada islaamka intii uu dagaalku socday waxaa cadowga laga dilay ciidan ka badan labaatan askari oo siriibiyiinta ugandha ah waxaana laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga laga gubay shan ka mid ah gaadiidkooda gaashaaman waxaana lagu qasbay inay dib ugu cararaan goobihii ay kasoo duuleen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee siriibiyiinta iyo dabadhifyadooda murtadiinta ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ee allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون maamulka riddada ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay hurunaysa dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gado sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba madaxa maamulka ashaaladirirka puntland murtad siciid cabdulaahi deni ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya ee xasan gargurte uu hogaamiyo inay hurinayso colaadaha ka jira qaybo ka mid ah gobolka gedo wuxuu sheegay murtad deni in kooxda riddada soomaaliya ay dagaallo ka wado magaalooyinka beled xawo iyo doolow isagoona sheegay inay arrintaasi ka leedahay dan siyaasadeed qodobka ugu muhiimsan oo dowladda federaalka aan halka uga soo jeedinaya waxa weeye siyaasadda hadda ay ku socoto oo aad moodid inay u horseedayso dalka burbur aan laga soo waaqsan inay dib ugu fiirsato inay joojiso dagaalada ka socda buulaxaawo dagaalada ka aloosan doolow dagaalada ka agoosan meelaha kale ee degaanada soomaaliyeed oo aragtidooda siyaasi ay ku dhisan tahay hadalka murtad siciid deni ayaa imaanaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay dagaalo u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada jubbaland iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya ay ka dhaceen magaalada beled xaawo dagaaladaasi ayaa keenay inuu khasaare dhimasho dhaawacba isugu jiro uu soo gaaro dadka shacabka ah oo ku dhaqnaa magaaladaasi iyadoo sidoo kale magaaladu ay gacanta u gashay markii dambe maleeshiyaadkii taageersanaa kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaaminayey murtadka lagu magacaabo cabdirashiid indhakorey waad mahadsan tahay abuushayba maamulka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa qirtay in dagaal looga qabsaday degmada beled xaawo ee gobolka gado sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed markii ugu horreysay maamulka ashaadooladirirka ah ee jubbaland ayaa ka hadlay guuldarradii maleeshiyaadkooda ka soo gaartay dagaaladii cuslaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka gado maxamed xuseen qaadi oo maamulka axmed madoobe ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka gado ayaa sheegay in ciidamadooda iyo xeerad dagaal awgeed uga baxeen degmada ballaxaawo kadib markay maleeshiyaadka kooxda riddada iyo madaafiic culus u garaaceen shacabka magaalada isagoo qeyl u yeelayuu guuldarradii ka soo gaartay dagaalkii beladaxaawo ayuu carabaabiyay in ciidanka kooxda riddada iyo hoobiyaal ku burburiyeen xaafado ka tirsan beladaxaawo maamulka ashaadoolo dirirka jubbaland ayaa cabdirashiid janal ku eedeeyey inuu yahay dembiile ayna soo qaban doonaan ninka odayga ahoo aswadaha ee loo soo dhiibay halka muddooyinkan dagaalka naga dhex jiray waxay sameeyeen madaafiic aad u tiro badan ayaa waxay intaasoo maalmood ku garaacayeen shacabkii soomaaliyeed in guryihii dadkii iyo wixii oo dhan ay burburiyaan annaga waxba nogama gaarin markii aan aragnay marka in shacabkii barakacay guryahoodiina madaafiicdii iyo hoobiyaashii midna aan laga joojinaynin dowladdiina everday diyaarada qalab iyo hub iyo ciidan saaran ay ku soo daabulayaan ayaana waxaan go'aansanay in aan magaalada gees uga degno si xaaladan khasaarahaas shacabka ku dhacaya wax ka duwan ee aan maaragtay loo gaaro maamulka uu madaxa ka yahay axmed madoobe ayaa ku goodiyey in wakhti aan dheerayn ay dib u qabsan doonaan beleda xaawo isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan taliyaha sirdoonka kooxda riddada ee gobolka gado oo uu ku sifeeyey eedeysan khaswado ahaa cabdirashiid sarkaalka meeshaas hadda ay u soo dirsadeen oo ay u magacaabeen taliyaha barakicinta iyo iyo qaswadaha gobolka gedo ay usoo magacaabeen arinta uu leeyahayna ninkan deegaankan waa laga yaqaanaa qas iyo dhibaata iyo dil iyo dhiig daadiskiisa ayuu caan ku yahay shacabka gobolkan iyo deegaanada hadda aan joognana eedo fara badan bay u haystaan dad fara badan oo dad qabaa'il ah uu ka dilay oo qaarkood guryi uu ku dumiyey oo madaafiic horey uu ugu dilay baa loo haystaa meel uu ku noolaan kara iyo meel uu madax ku ahaan kara midna ma ahan ugu dambayn waxaad arki doontaa ninka qaswadaha ah oo lasoo qabtay ama cararay oo deegaankan ka baxay yowmu min al ayaam waa arki doontaa labadii isbuuc ee lasoo dhaafay ayay dhinacyada murtadiinta ah kala qabsanayeen magaalada xujudbeenaadka dhacda ee beled xaawo mahadsanid marwan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo waalidiinta degmada jilib ayaa ku soo gebagaboobay gudaha degmadaas waa kan cismaan axmed dhuubow iyadoo qayb ka ah dadaallada lagu horumarinayo in dadka la bara diintooda ayuu maktabka dacwada u istaagay islamarkaana dhinac kasta ka fiiriyey hadba qaabka u wanaagsan in bulshada la gaarsiiyo diinta islaamka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan bilaabay mashruuc cusub kaasoo durbaba mirodhalkiisa laga dareemay magaalada jilib mas-uuliyiinta maktabka ayaa bilaabay in waalidiinta haweenka ah ay carruurtoodu dhigtaan dugsiyada qur'aanka kariimka in iyagana lagu soo xidho dugsiyada islamarkaana ay bartaan qur-aanka kariimka kulamo arrimahaasi lagu dhiirigelinayay ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay ka socdeen dugsiyada qur-aanka kariimka waxaana dugsi kasta loo qoondeeyey in uu wax baro tiro go'on oo waalidiintaasi ah taas ayaana soo dedejisay in ku dhowaad kun haween ah ay iska xaadirayaan xalaqaadka lagu barto qur-aanka kariimka dhowaan kulan arrinkaasi lagu dhiirigelinayay ayaa lagu qabtay howlka sumeeya ee magaalada jilib waxaana soo xaadiray boqolaal haween ah waxaana sidoo kale kelimaad ka jeediyey culimo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ujeeddada kulanka wuxuuna faahfaahiyey mashruuca waalidiinta lagu barayo qur-aanka kariimka ee ka socda wilaayada maanta insha allahu tacaala waxaan isugu nimid inaan idinku dhiirigelinno idinla wadaagno farxadda iyo khayrka ilaahay idinku gabadaystay inaad hore usii wadataan oo aad ka faa'iidaysataan gabdhahan tirada intaa la eg ee hadda howlka weyne sumayo buuxiyey waa gabdhihii madaariista qur-aanka kariimka degmada jirib ku yaalay waa gabdhihii waalidaadka ahaa ee carruurtooda dugsiyada qur-aanka ay dhiganayeen waa dhaweytana dee qorsho ay wilaayadu qaadatay jazaakumullahu khayran walaalaha maktabka dacwaduna siqaasay gacanta ugu hayeen in waalidiintana wax la baro maadaama carruurta yaryar dugsiyada ay dhigtaan oo qur-aankii iyo culumta sharciga la barayo waalidkana in fursad la siiyo wax la bara waalidiinta ka faa'iidaystay hooyooyin ayay u badan yihiin garab istaaga jihaadka kaalin weyn ayaad kaga jirtaan dugsiyada hadda qaabilay ee ardada qaatay waa soddon iyo afar dugsi dugsi walbana wuxuu qaatay labaatan arday tiradaas waxay noqonaysaa markii labaatan lagu dhufto soddon iyo afar lix boqol iyo siddeetan waalid oo waalidiinta jirib ka mid ah inay maanta dugsiyada qur-aanka wax ku bartaan waxaan aada ugu mahad celinaynaa macallimiinta degmada jirib ee xalaqaadka qur-aanka ee dadkan ku qaabilay weji furan si lacag la-aan oo tadawuc ahna wax ku baraayay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahay miisaankiina xasanaadka idinkugu dara idinkana waxaan idin leenahay waalidiinta sida aada u aqbasheen oo aad dugsiyada u camirteen ugu buuxiseen oo tirada intaa la eg waa fursad aada u qiimo badane waxaan idin leenahay laga faa'iidaysto hadduu ilaahay ina gaarsiiyana dugsiyadanoo laga qalinjabiye oo qur-aankii la dhameeyey yaan arki doonaa tan waxay fursad u tahay markuu waalidku wax baranayo ardayga laftiisa fursad weynay u tahay carruurtaada iyo adigaba uu macallin idiin wada noqdo waxaa sidoo kale arrinkaasi ka hadlay qaar ka mid a waalidiintii ka soo qayb galay kulanka islamarkaana ka mid ah dadka wax ka barta xalaqaadka qur-aanka kariimka wayna soo gaartay dacwada walaalaha matabka ilaahay waa ku mahadsan iyakana way mahadsan yihiin madarasada daaro qur-aan ilmaay u dhigtaan annakana waan dhiganaa alxamdu ashukru way noo socotaa bishi haddana waxaan ku baraarujinayaa dadkay soo gaartay dacwada inay ka faa'iidaystaan waxaan ka mid nahay waalidiinta walaayada qaar allaha siiyo waxay noo keeneen waxbarashada waalidiinta iyo waalidka iyo carruurta iyo inay isku xirnaadaan iyo macallimiinta qaar allaha siiyo wax badanna waa ka faa'iidnay waxaan hadda baranaa qur-aanka kariimka kitaabka xusun muslim tarbiyatu islaamiya hingaada iyo farbad isla socoto waana ku faa'iidnay alxamdulilah si weynaa usoo dhaweynaynaa waxaana soo gaartay dacwadii oo walaalaha ay wadeen ajir allaha ka siiyo iyo xasanaad si wanaagsan ayaan wax aga baranaa madaariista annaga iyo ardaydeenna anoo magacaygu u yahay hodan faarax oo ka socda madarasada daaru qur-aan oo arday ay ii dhigato waxaana soo gaartay xamlo dacwo ah annagoo ah waalidiintii a madarasada nalkaga wacay waxaa la dhahay madarasada waa inaad ku soo xirantaan haddana waa aan ku xirannahay waan dhiganaa ardaydana way noo dhigataa khayr allaha siiyo waana ku mahadsan yihiin alxamdulilaah ilaah ayaa ku mahadsan walaayada islaamiga ah ee degmada jilib waxaan leenahay macalinkeena khayr allah siiyo iyo walaayada islaamiga waxaan ka baranaa qur-aanka kariimka ah towxiidka fiqiga xadiiska maashaa allah waxaan leenahay khayr allah siiyo mar aan arrinkaasi wax ka weydiiyey mas-uuliyiinta maktabka dacwada ayay ii sheegeen in mashruucaani uu ka qabsoomayo dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid cismaan ardayda madarasada ubay ibnu kacab ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgadood sida mar kale warbixintan uu ku hayo marwaan maxamed
madrasada ubay ibnu kacab litaxfiid alqur'aan alkariim wa tarbiyat alislaamiya mid ka mid ah madaarista ugu horreysa ee magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud laga furay sannadkii kun afar boqol soddon iyo siddeed hijri kadib markii ciidamada xabashida etoobiya ay ka baxeen magaalada madrasadan ayaa si rasmi ah xilligaasi uga howlgashay ceelbuura waxay noqotay mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee hormuudka ka ah fidinta qur'aanka iyo tarbiyada diinta islaamka ee degmada waana madraso si gaar ah loogu talagalay baridda carruurta qur'aanka kariimka waxaana sidoo kale lagu bartaa duruus diini ah oo asaasi ah tajwiidka qur'aanka iyo duruus kale oo badan oo la xidhiira caqiidada islaamka tan iyo markii la furay waxay gaartay heero horumar leh iyadoo ay ka qalindebiyeen arday tiro badan kuwaasoo gaaraya lix dafco oo isxiga iyo arday kale oo si gaargaar ah u dhammeeyey barashada qur'aanka kuna tallaabsaday meel sare oo aqooneed kuwaasoo hadda barayaalka ah qaar ka mid ah macaahida diiniga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga sida uu ka dhawaajiyey maamulaha guud ee madrasada xilli aan booqasho ku tagnay madrasada ubay ibnu kacaba markii aan gudaha u galnay waxaa durbana soo jiitay xasiloonnida nidaamka iyo muuqaalka carruur si niyad leh ugu dadaalaya barashada kitaabka alleh dhowaan gudaha madrasada waxaa ka dhacday munaasabad waxbarasho oo lagu soo bandhigayay dadaalka iyo horumarka ay ku tallaabsatay xarunta ugu horeyn macalinka guud ee madrasada ayaana sharaxaad ka bixiyey habka ay u shaqayso madrasada madarasada marka qaabka ay u shaqayso haddaan wax ka tilmaamo madarasada marka ugu horreyso ardayga markii la keeno qodobadan soo socoto ayaan tarkiisinaa ama xoogga aan saarnaa sidaan dareemaynaba ardayga markii dugsiga la keenaayo isagoo umiya oon waxna qorin waxna akhrin ayaa la keenaa marka canuga marka noola keeno ama ardayga marka noola keeno waxaan samaynaa waxaan ka dhisnaa alqiraa'atu waalkitaaba qaabkii wuxuu qori lahay ayaa canuga la baraa ama ardayga iyo qaabkii oo markaas wax u akhri lahaa waxaan kaloo xoogga saarnaa altasxiix canuga in carabkiisa la saxo oo qur-aanka loo tasxiixiyo oo kalaamka uu akhrinayo maadaama uu yahay kalaamu rabbilcaalamiin in carabkiisa la saxo intii tabartu markaas ay tahay saddex xifdu alqur'aani alkariim waxaan xoogga saarnaa qur-aanka kariimka inuu ardaygu uu xafido ayaan xoogga saarnaa oo ardaygan ku soo baxo xaafidun bikitaabi illaahi casa wajal intaas kadib ardayda madrasada ayaa sameeyey bandhig heer sare ah oo ka turjumaya kartida iyo dadaalka ardayda iyo sida si dhab ah loogu baro qur'aanka iyo culuumtiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم لعلهم يتفكرون خالد غالب قالوا ظالم صادق والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا
يقول راد رحمة الغفور ومن سليمان والنزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بالتحفة الأطفال عن شيخ علمه الكمال
آنس آنس بادر بادر تابع تابع سابر سابر dibic kastoo qur'aan ah oo ubad lagu beero waa iftiin lagu dhiso bulsho munaasabaddan waxay ahayd mid dhiirigelin u ah ardayda hadda wax bartaa tusaale fiican u ah kuwa barashada damacsan iyo fariin wacan oo ku socota waalidiinta waxayna madrasada ubay ibnu kacab muujisay inay tahay hoy barasho nolol iyo horin u ah carruurta magaalada ceelbuur iyo agaarkeeda waana xarun si buuxda uga dhex muuqata bulshada isla markaana leh hoggaan aqoon iyo damiir diineed u leh mas-uuliyadda jiilka soo kacaya mahadsanid marwan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku diyaariyey cabdiqani maxamed degmada bu'aaleah ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa dhowaan ka dhacay xaflad lagu sagootinayay laba dufco oo ka qalanjabisay madarasada zubayr binu cawaam ee barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ardayda labada dufco ee baratay qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ee xafladda loo dhigay ayaa waxay tiradoodu gaaraysay ilaa laba iyo labaatan arday waxayna isugu jiraan wiilal iyo gabdho munaasabada lagu sagootinayay ardaydan waxaa ugu horeyn lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka waxaana akhriyey mid ka mid ah ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا intaasi kadib maamulaha madarasada zubayr binu cawaam ee degmada bu'aale ayaa ka warbixiyey madarasada iyo ardayda xafladda qalinjabinta loo dhigay madrasada zubayr binu cabaam waxaa la furay sanadka markuu ku beeknaa bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo labadii kun afar boqol afartan iyo shan oo saddex sano kadib ka soo wareegatay madrasada waxaa ka qalanjibiyey arday gaaraya laba iyo toban afar ka mid ah ay yihiin gabdho sideedda kalena ay tahay wiilal kadib sanadkan cusub ee haddaan taagannahay ee kun afar boqol afartan iyo toddobada ah waxaa madrasada zubayr binu cabaam ka qalanjibiyey toban arday tobankaas waxaa ka mid ah sagaal waa wiil hal ka mid ah waa gabar tirada guud marka laisku daro ardayda waa labaatan iyo labo iskuna jiraan laba dufco aan usoo xirnay xafladooda maanta aan usoo xirnay insha allah waxaan rajayn doonaa mar dhowna insha allah tiro intaa gaaraya inaan soo xirno xafladooda haddii ilaahay karaal noqdo ay dhow yihiin intaas waxaan umaadnaqaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala ardaydu waxay xafladda kusoo bandhigeen bandhig heer sare ah waxaana xigay kelimad la siiyey mid ka mid ah waalidiinta wuxuuna bogaadiyey dadaalka lagu bixinayo ubadkooda ولي وعدك كدد العيال كان أبالكيس إلهي ميسانك أصار آخر الله أبال مري عيالك الحمد لله أيقنا وإنك إلهي قبالك أزيادي وتصو صاري وهو فهم الله كدير إسلام كان الله بركيه مسلمين الحمد لله إلهي فالجدارك على أيديو إن شاء الله والديتي وحان كمد هاي عيالك معلك عيالك أصو صاري إلهي بركيه qaar ka mid ah waxgaradka ah degmada bu'aale ayaa xafladda sagootinta ardayda ka hadlay aad iyo aad aan ka faraxsannaa bandhigga salabandhigisiyo ardayda bilaa ilabood bilyaxsaan bandhigisan aad iyo aad aan ka faraxsanna war ilaahay suun ku mahadnaqno mar kastan ilaahay imraakanoo ku simi in joogto nagata qalanjabis badan una koobriyoog nagana war ilaahay suun ku mahadnaqno waxaan u mahad celinaa maclankii ardaydaas hogaaminayay iyo waalidkii dhalay waxaa xaqiiqo ah inay isku isku xirneedeen maanta haddii isku xirneen ilmahaas ma qalijibin lahayn taas xaqiiqo waaye marka waa idin mahad celinaa boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin madaarista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ee ka furan wilaayaadka islaamiga ayaa sanad weliba soo saara arday badan oo baratay qur-aanka kariimka kuwaasi oo usii gudba madaarista xifdiga iyo macaahidda kale ee lagu barto culuumta sharciga waad mahadsan tahay cabdi qani ugu dambayntiina xafrad lagu soo gebagabeynayay fadrada koowaad laguna daahfurayay fadrada labaad ee waxbarashada macadka al irshaad ayaa ka dhacday deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
jiilka qur-aanka waa kan tarbiya ahaan ummadda u ahaada hormuudka bulshada in dadka la baro qur-aanka lana soo saaro dad hamigoodu uu yahay saruuqaadidda qur-aanka iyo culumta shareecada waa mid ka mid ah dhinacyada uu dusha ku xambaartay macadka qiraa'aadka imaam sakhaawi raadadka mashaariicda uu fuliyey qismigan isaga oo kaashanaya maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waxaa ka mid ah waxtarka laba ka mid ah macaahidda irshaad ee taabacsan macadka qiraa'aadka imaam sakhaawi kuwaasoo bilowgii sannadkii hore kun iyo afar boqol lix iyo afartankii hijiri laga hirgeliyey deegaanada dalandoole iyo dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo macadkan irshaad waxaa qiraa'aadka qur-aanka iyo culuumtiisa ku bartaa boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho muddo hal sanno kadib dhowaan waxaa deegaanada uu ka furaya macadka irshaad lagu qabtay xaflad heer saraa oo lagu soo bandhigayey waxbarashada ardayda iyo abaalmarina la guddoonsiinayay imtixaan ay galeen ardaydaasi ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay maamulaha macadka irshaad ee deegaanka dalandoole ardaydaasay hal sano ka hor yaa macahadul irshaadka xaroodeen waana ardayda hadda hortiin fadhiidu may baan ka horeeyaa culuum alqur'aan alkariim qur'aanka kariimka ee culuumtis may baan la qaadaday oo la dhammaysaday qiraa'atu caasim biriwaayatayhi caasim lama isriwaay wal akhriisidi wal dhammaysidi waana wal cardi maadada tajwiidka ah matnu tuxfat aladfaal iyo manduumat aljazariya lamadaasayna waana wal xifdi waana wal macnaay wal fahansi waana cardiyano dhammaantiyo mayba cardin arday
qaar ka mid ah ardayda macahidda irshaad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan culumta sharciga ay barteen ألم تر أي ألم تنظر نبيو ما انفيرياسو إلى الذين هاني هانس أو تولوا هريريين أو من قوم هريريين قوم كاس أو غضب الله ألان درفي عليهم كرشو وهم اليهود وه ما هم منافقين تما أه منكم هانو يسنسنكمت أه ولا منهم يهود نمكمت أه ويحلفون منافقين تدار ذايا على الكذب بين كرشيك دار ضايا وهم والحال هم يون يعلمون أوين
وكوفيهم تسالون مخففا وحمزات والأرحام بالخاف جملا وقصوا قياما عما يصدرون ضمكم صفا نافعا بالرفع واحدة جلا
mid ka mid ah nabadoonnada ayaa sidoo kale soo dhoweeyey howlaha macadka irshaad ee gobolkuun araga haytan soomaalida mayka magmaagadaase ilwal aragaas ilaalmo ku dhonte isla araga haynan geek wal amta ku dhiyahay gadka martiida niinge hadhowaadig ee gacmo furun galbo furun antaasaha siinka dhowaanjisakalaahu kheer hata alxamdulilah ma ilaahay kama hasana macadkii geeka may kooy dolan doola macadkiisu yahay intun ardaye oo maybwa megale gebdhele isin aragahay tan iskumaybwa dharasku wada hirin fawaa'idda bulshada deegaanadan ay ka heleen macaahidan ayaa waxaa ka mid ah kor u qaadista barashada qur-aanka iyo la dagaalanka jahligii dadkaas ka haysay tajwiidka iyo tasxiixa qur-aanka iyo kobcinta garaadka bulsho waana tallaabo bulshada dhexal siiso jiil barakaysan kuna barbaara iftiinka qur-aanka iyo qiraa'aadka saxda ah ee laga dhexlo culimmada ummaddani macahadka irshaad ee xarumihiisa deegaanada dalandoole iyo dharqo waxa ay noqdeen il cilmiyeed muhiim ah oo dadka deegaanadaas u horseeday inay ka faa'idaystaan barashada qiraa'aadka iyo culumta kale ee sharciga waad mahadsan tahay bashiir warbixinta bashiir waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu